إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkeena duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan erga wax ka soo xelay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobolada banaadir iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay askari ka tirsan maamulka jubbaland kadib howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan jubbada hoose qarax gaari lagu gubay ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka n f d oo ay soomaalidu leedahay beeralayda magaalada jowhar ayaa ka cabanaya hay-ado shisheeye ku haya dhibaato weyn xaruntii saddexaad ee macadka hordhuba ee laga hirgeliyey wilaayada jubbooyinka ayaa laga furay magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug ka sameeyey olole lagu gargaarayo dadka ay abaartu saamaysay intaa waa qodobada warka u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ergo wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobolada banaadir iyo hiiraan warkaas iyo warar kale oo la xiriira cabdisamed ayaa ka waramaya magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale beledweyne oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo hiiraan saacadii lasoo dhaafay waxaa ka kala dhacay howlgallo gaara oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin haddaan ku bilowno hiiraan mujaahidiinta xalay xaafadda buundada weyn ee magaalada beledweyne waxay ku dileen cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada kaasoo ka yimid dhanka maamulka hirshabeelle sidoo kale gudaha degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay mujaahidiintu ku dileen cali axmed cumar fafdheere oo ka mid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ninkan waxaa sidoo kale la sheegay inuu ahaa sargaal dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay deegaanka taabtu ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku beegsadeen askari ka tirsan maamulka jubbaland askariga ayay nolosha kusoo qabteen ka gadaalna waa ay dileen sidoo kale waxaa jiray weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin taabto ugu dambeyn dhanka jubbooyinka ee xiga dhulka n f d waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen ciidamada kenya qaraxa ayaa waxay la beegsadeen kolonyo ciidamo kenyaati ah oo ka baxay deegaanka kamboni waxayna sahay u siideen ciidamo kale kenyaati ah oo ku sugan tuulada koomoole oo hoos tagta kamboni qaraxa ayaa waxaa lagu gubay gaari uu nuuciisu yahay mutabiish
beeralayda magaalada jowhar ayaa ka cabanaya hay-ado shisheeye ku haya dhibaato weyn mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dadka beeralayda ah ee ku nool magaalada jowhar ayaa cabasho xoogan ka muujinaya arrin bahdilaad ah oo ay ku sameynayaan hay-adaha shisheeye ee ka howlgala halkaas kuwaas oo laf dhuungashay ku noqday dalagii ay beerahooda ka soo saaranayeen waxay sheegayaan in mar weliba oo uu soo go-o dalag sida bariiska oo kale in hay-adaha shisheeye ay keenayaan raashin dhacay kaas oo ah mid lagu qiimo jebinayo wixii iyaga u soo go-ay waxayna waayeen cid wax ka iibsataa waa kan mid ka mid ah beeralayda oo arrintaas ka waramaya isagoo sheegaya in boqol kiintaal oo bariis ah usoo go-day ganacsataduna ay diideen in ay ka iibsadaan
okay anaga beeraleyaanaha forasti markii ugu horayso okay beeraleydaasaan u nahayna maanta waxaa ii soo go'day boqol loor oo beriis boqolka loor ganacsata toban loor xitaa ii qaadi doona waay waxay tagtay naagaha oo suuqa fadhiga inaan loor loor aan u dhiibo oo idhaaho beriiska ii soo gato oo shan maalin lix maalin loorkii ay kurtaagnaato dalagayna mar alaala markoo beeraha ka soo go'aaya waxaa noola keenaaba macaawinaaba noola keenaaba anaga sidaayna misga dhacda iyo bakti waxaalaasay udhowkeenayn okay a ahaato saas manaa la jooji karaa macaawinada iyo bakti waxaalaas manaa la jooji karaa dalagaani sidaas kor noogu qoco waagii hore bariiska markuu noo soo go'o melin iyo wamaasaad loor bariis aan ka baxsana arkno konton kiilo melin iyo wamaasaad inaan ka baxsano daawadana markaas labaatan doolar rintajingo labaatan shan meelahaas inaan ku gadan hadda kiiska bariiska wuxuu maraya lix boqol waxaa soo dalagaani mar alaal markuu beerta ka soo go'aaya macaawinaa walwuu keenaawo oo dhulka kuu jiidayso hal ganacsata oo toban loorkaa qaadanaysa taa macaabtiisa hay-adaha shisheeye ayaa dhibaato fara badan ku haya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beeralayda ku nool aagga beledweyne iyo jowhar kuwaasoo ay marna beerahooda ku furayaan biyaha webiga si ay u barakacaan oo ay kaamamkooda u aadaan marna raashin dhacay ka dulkeenaya xaruntii saddexaad ee macadka khordaba ee laga hirgeliyey wilaayada jubbooyinka ayaa laga furay magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka sida warbixintan uu ku eegayo maxamed daahir munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu qabtay magaalada saakow ayaa xarigga looga jaray faracii saddexaad ee maxadka khurdubah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka marka jubbooyinka loo eego horay maxadku waxa uu xarumo ugu lahaa degmooyinka jilib iyo bu'aale marti kala duwan oo ay ku jireen culamaa udiin iyo aqoon-yahano ayaa kasoo qaybgalay furitaanka maxadka sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka ee goobjoogka ka ahaa munaasabadda ayaa ka hadlay mas-uuliyadda waalidka ka saaran owlaadda shiikha ayaa ku nuuxnuuxsaday wax laga doonayo aabbaha marka uu dhisayo usro hagaagsan si gaar ah marka uu xulanayo gabadha uu nolosha la wadaagayo isagoo dhanka kale ka ifiyey kaalinta aabbaha uu ku leeyahay tarbiyeenta carruurta inuu aabbaha doorto zawjo saalixa aabbuhu waa safraya jihaad buu aadayaa dacwatu ilallaahi buu u baxayaa adduun buu raadinayaa hooyada weeye midda ku ilaalinaysa dugsiga iyo macaahidda iyo ku ilaalinayso taa waa midda koowaad weeye arrinka labaadii ee aabbaha laga rabo alikhlaasu lilaahi tacaala fi tarbiyati waalixtisaabi alajri cala allah midda saddexaadi waxa weeyaan in acaad laga caado dhigto ilmaha la jooggooda iyo maxay ahayto udhimrintooda iyo tartiibintooda tacwiidu alawlaadi cala alcibaadaati cibaado in looga caado dhigo nabadoon maxamed jamcaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka saakow ayaa dhankiisa soo dhoweeyey furitaanka macadka waa ilaahay mahadii haddii maanta saakow oon ku noolnahay oo degannahay qurdhubo laga furay marka waxa weeye waa soo dhoweynaynaa qurdhubo soo dhowow baan leenahay waa mahadsantihiin waxaan idinkugu daraynaa si siyaadiya oo ballaariya oo ha ahaato dad aan weligood dugsigaanoo kale loo furin baad kor degteen markaa si fiican ha loo ballaariyo waana dhiirigelinaynaa odayaalka haddaan nahay in aan la tago dugsigaas aad iyo aad baan uga shaqayn doonaa annagoo ilaahay ugu dhowaanayna waxaan kaloo waxaan leeyahay dadka waalideenka oo hadda ilmahooda kale waa mahadsantihiin adinka iyo darsaalkiinana soo aruuriya waa barwaaqo weyn weeye oo ilaahay noo keenay sidoo kale ugaaska beesha shiiqaal ee wilaayada jubbooyinka ugaas shucayb oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay ka dhaqan ahaan soo dhoweynayaan furitaanka macadkan waan sugaynay maxadka qurduba alxamdulilah ilahay aa ku mahadsan insha allahu tacaala maxadkan waxaan leenahay soo dhowow waalidiintuna ad waxaan leenahay waa aragtaan kolley insha allahu tacala qofka waxbarasho danaynaya labaatan iyo afar saac walaayaadka islaamka waxaa ka socda waxbarasho maxad ayaa lasoo gebagabeeyay midna waa la furaa maxad qurduba waa la furay markhaati aan ka nahay waa u fadhinaa waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacala waxaan ilahi subxana wataala ka rajaynaynaa in awlaaddan ay ku aflaxaan biidni illaahi albaari khurduba waa daartii cilmiga ee andalus waxa ay muslimiinta xukumayeen in ka badan siddeed boqol oo sano ama in ka badan siddeed qarni maamulka maxadkanna waxa ay sheegeen in magacaasi ay u doorteen si loo xasuusto oo maanka loogu hayo taariikhdii daartaasi cilmiga ee adduunka meelo kala duwan looga tegi jiray yacni magacaas qurduba loo bixiyey magac iska yimid ma aha qurdubo waxbay xambaarsan tahay magac yaan iska magac ah oo mujarad ma aha waa magac xasuus iyo iyo waxyaaba xambaarsan waayo waxaa magaaladii qurdubo ee daartii cilmiga muslimiinta ay lahaayeen ee andalus ku taalay caasimaddeeda ahayd ee cadowga islaamka ay qabsadeen muddo quruun ka hor ah si aan loo iloowin dikrigeeda iyo xasuusteeda muslimiinta maskaxdooda aysan ka bixin ayaa loogu talagalay lidaa marka qurdubo waa loo bixiyey waayo waa daartii cilmiga waxaa ka soo baxay oo lagu xasuustaa qiyaado iyo culummo badan oo ku caanbaxay fidinta diinta islaamka halka warkan aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug ka sameeyey ol ole loogu gargaarayo dadka ay abaartu saamaysay haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeq isugu jirta raashin qayban iyo biyodhaamin ka sameeyey deegaanada camaare iyo caad oo ka tirsan gobolka mudug taas oo ay ka faa'iidaysteen dad ay abaaruhu saameeyeen dad gaaraya boqol iyo lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmadka deegaanadan la gaarsiiyey qaar ka mid a odayaasha deegaanada gurmadka la gaarsiiyey ayaa soo dhoweeyay caawinaada ay ka heleen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayagoona ka mahad celiyey kaalmada la gaarsiiyey annagoo ah odayaasha degmada caad waxaan ku kalsoonnahay ama aan ku faraxsannahay sida dadka ee masaakiinta loo soo tixgeliyey oo lagala qayb qaatay wixii dhibaato oo ahayey waxaa meeshaan la keenay raashin aad iyo aad u fara badan oo ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor saliid iyo timir waxayna heleen wax allaale iyo wixii nasiibkooda ilaahay ugu talagalay waxaana soo gaarsiiyey guddiga abaaraha waxayna ku mahadsan yihiin sida ay arrintoodii loo idmaday u guteen waxaan dareemaynaa farxad aad u ballaaran guddiga abaaraha gobolka mudug ah deegaanka caad ayay soo gaarsiiyeen deeq dadkii walaalahooda hay oo muslimiinta ahaa baahida saddexda sano abaarta haysay ayaa damqisay meel kasta runtii way ka qayb qaateen naf iyo maal bay ku bixiyeen ilaahay baan uga mahadinaynaa alxamdulilaah sidoo kale qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gurmadka ayaa ka warramay waxyaabihii ay guddoomeen meeshaan aan fadhiyo hadda dad aad u fara weyn ayaa jooga dadkaasna waxaa nalokugu gargaaray guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxay noo keeneen deeq fara badan deeqdaasoo bur bariis sokor timir iyo waxyaalo fara badan saliid ilaahay baa noo soo adeejiyey maanta waxaa la siiyey sonkor bariis iyo bur aa la siiyey timir iyo saliid adduun baa la siiyey awalna waa noo gurmadeen haddana waa noo soo gurmadeen markaan ku saddex goor marna daawo marna raashin haddana raashin culummadaanna gacan qabatay ilaahay waxaan ka baryay inay qayl wey guddiga abaaraha ee ay magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dardar leh ku wada howlaha samafalka ah ee lagu garab istaagayo dadka muslimiinta ah ee ku nool walayaadka islaamiga ah kuwooda ay abaaruhu saameeyeen warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa